marka arrinta waa uga digayaa inay saacadan abuurin olaad soomaaliyeed isku jab soomaaliyeed inayan abuurin baan uga digayaa ma aha marka inay amni wax ka sugayaane qofta aanu haynaa waa inay sida gedo oo kale inay waa ka xoreynayna maamulkii kale yidhaahdaan oo saddexdii degmo oo xorriyadda ahayd oo isu gudbi jirtay ay ku daabulaan ciidamo kumaankum ah tataliyayaal cusub u magacaabaan caqliga taas ku suura gashay bay tanna ka rabaan taasna filmigeeda u suuroobaysa oo ay maaragta weliba la nooc ma aha gada iyo tani isku mid ma aha siyaabo badan marka loo eego gada waxaa laga yaabaa inay taageerayaal kuleeyihiin iyo isbeerbacroorin iyo soomaalidu iska qabiile taageero madaxda qaarkeeda iyo inay wax kuleeyihiin baa suuruuda laakiin tan taageero kuma leh idi uma joogto idi kama joogto inay isu beerbacarooriyaan ma joogto waa waa la iska celinaya hadday ku talagalaan ciidamada loogama baahna sababtoo ah ciidankaygiiba carrada ka matay iskudun iyo tayeyn iyo tababar iyo dhaqaalo iyobay uga baahnaan lahayd haddii ay wax tarayaan oo amni rasmiya inay sugaan rabaan oo dowlad waddanka la jeclo kale ay yihiin iyagay nala nala habayn lahaayeen oo mataqaanaa mushaarkooda iyo tababarkooda iyo sirdoonkooda iyo nala dhisi lahaayeen maadaaba ay dhaqaalo badan ku helaan magaca soomaaliya